waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali maxkamaddu shalay galbihii ayay bilaabatay nasiib daro ilmaha dhallinyarada xiran lama soo istaajin maxkamadda tiradooda aada u badan iyo booliiska tirada badan loo baahda in maxkamaddu ay keenaan awgeed ayaa waxaa la sameeyey qadka is-arag maqalka ayaa la soo geliyey waxaanu ka daawanaynay iyagoo jooga xabsiga aaladda telefishinka ee layska arko waxaa goobta joogay labada garyaqaan u kala dooda dhalinyarada xiran iyo mid matala dowladda ee dembiga kusoo ogtay dhalinyaradaasi boqol sideed iyo tobanka ah maxkamaddu dood dheer kadib garyaqaanka ka socday dowladdu waxa uu la yimid markhaati oo oo la weydiiyey wixii uu la kulmay waxaa laii sheegay markhaatigaasi inuu ahaa markii ciidamada ammaanka ee badda indiya ay soo qabteen dhallinyaradaasi waa sarkaalkii lagu soo wareejiyey ee ugu horreeyey ee kiiska dhallinyaradu hayay isagana wuxuu halkaasi uu ka sharxayay wixii uu kala kulmay xilligaasi dhalinyaradan waxaa lasoo xiray xasanow labada kun koob iyo tobanka dabyaaqadeedii ama bartamaheedii bishii augost lix sano ayay qaadatay dacwadayntooda arrimaha dib u dhaca ku yimid oo intaas loo ragaadiyena waxaa la ii sheegay inay ugu weyneyd caddaymo ay dowladdu lacdahay kiisaska lagu soo ogay laakiin waxaa hadda la sheegay oo garyaqaanka u dooda dhalinyarada ee dhanka soomaalida safaaradooda ka socdana waxa uu ka codsaday garsooruhu in lasoo dedejiyo markhaatiyaal kale oo ay sheegeen dowladdu inay u dhiman yihiin weli dembiqaadaha ay ka socda dowladdu ayaa sheegay in saddex markhaati kale u hartay waxaa lagu balansan yahay lixda maarso ee soo aadan in markhaatiga labaad la keeno halka labada kalena lasoo dedejiyo dabadeedna qaaligu wuxuu go-aan gaari doonaa intaanan la gaarin xagayga bisha juun ka hor in dhalinyaradaasi la xukumo haddii la xukumo se waxaa xogayaha koowaad ee safaaraddu ii sheegay in markii la xukumo dowladaha soomaaliya iyo indiya ay ay ka wada xaajoon doonaan sidii maxaabiista laisku dhaafsado sharciyo hore ugu yaalay iyagu dabadeedna dhalinyaradan waxaa macquula in dib loogu celiyo soomaaliya halkaas xabsigooda ay ku dhamaystaan waa garta ibraahimr waxaad sheegtay in maxaabiista ama dhalinyarada soomaalida dacwadda lasoo taagaya ay tahay boqol iyo sideed iyo toban isku meel miyaa laga soo qabtay isku mar miyaase lasoo xiray dhalinyaradan a saddex koox bay isugu jireen saddex mar ayaa lasoo kala qabtay isla sanad gudihiisa abril ilaa iyo agost ayaa lasoo kala qabtay waxaana la sheegay in dembiyo kala duwan lagu soo qabtay oo ay ka mid tahay isku dhac dil burcadbadeednimo iyo isku day afduubasho waa saddexdaas kiis bay isku jireen dabadeedna waxaa lagu soo xiray magaalada mumbai xabsi ku yaala nasiib daro labadii sano ugu horreysay waxaa la ii sheegay inaanay suurtagelinba inaan la arkin dhalinyaradaasi markii dambena safaaradda soomaalida ay u tafaxeedatay in gudaha xabsigu ay gasho si dhalinyarada akhbaaradkooda loo keeno waa gartay ibraahimow inkastoo magaalada hadda maalin keliya aad joogtay ma laga warqabaa xaaladda ay ku sugan yihiin dhalinyaradan xabsiga ku jira waxaa lai sheegaa in mar walba dad u tagaan oo ay soo arkaan markii hore waxaa lai sheegay inay aada u liidatay xaaladooda caafimaad dhanka daryeel iyo dhanka muuqaalkoodaba laakiin shalay markaan ka daawanayay telefishinka ee lasoo geliyey waxaan arkayay dhalinyaro xoogaa jirkooda ma xumeen oo dad waxay ahaayeen aan dhibaato ka muuqan inkastoo qofka hadduu xorriyadiisa uu weysan yahayna ay meesheedu ay tahay laakiin maanta ayaan kusii socdaa xabsiga weyn ay ku xiran yihiin si aan ugu kuurgalo xaaladahooda hooseed si aan ula sheekaysto qaar ka mid a dhalinyarada wararkeena dambe s b s ayaana kusoo qaadan doonaa haddii allah wadalayd muxasan waa gartay tan ugu dambaysa waxaad la kulantay shaqaale ka tirsan safaaradda marka shaqaale ahaan iyo safaarad ahaan qeyb intee la-eg bay ku leeyihiin maxkamadaynta dhallinyaradan ku socota maxayse u qabtaan maxayse u hayaan safaaraddu halkan joogta waa iska taqaanaa safaaradaha soomaalida ee dibadaha dabcan mushaahar ku filan ma helaan number one dowladdu waa iska tacbaan safaaraduhu lacago badan ma ay siiyaan waxay ii sheegeen safaaraddu in iyagu xoogooda ay ku kaalmeeyaan laakiin dhaqaalaha hadday noqoto garyaqaanka u dooda dhalinyarada iyo hadday noqoto safarada garyaqaanka uu kaga soo baxo delhi iyo mumba yimaado in dhalinyaradu iyagu ay dabirtaan oo qoysaskooda inta la hadlaan lacaga loo soo diro saasna lagu furdaamiyo marka laakiin safaaradda wixii xoog ah iyo wixii dowladnimo way la garab taagantaha lakiin wax dhaqaalaha kuma taagan
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo sbs ccu xariijin soomaali